duhur wanaagsana dhegeystayaal intaas waa qaar ka mid a qodobada wararkeyga ugu waaweyn waa duhurnimo arbacaa taariikhdan waa lixlaatanka bisha toddobaad labada kun iyo labaatan saddex qodobadaas iyo kuwo kaloo faahfaahsan kusoo dhowaada waxaa maanta gelinka dambe kasoo hormuuqan doona baarlamaanka dalka wasiirada biyaha waa wasiirada biyaha iyo waraabka dalka lyso home iyo sidoo kale dhigeeda shaqaalaha florins bore mas-uuliyiintan ayaa ka jawaabi doona su-aalaha mudanayaasha ee ku saabsan wasaaradaha hogaaminayaan wasaaradda shaqaalaha iyo badbaadinta bulshada ee dalka ayaa wasiiradeeda waxaa laga doonayaa inay faahfaahin ka bixiso daryeelka ay helaan kiyaanka ka shaqeeya gudaha boqortooyada sacuudi carabiya iyo dadaalada la sameeyey ee lagu xakameeyey laysimada la siiyo shirkadaha shaqaaleysiinta sidoo kale waxaa laga wareysan doonaa barnaamijka ay dowladda qaab waa qaab dhaqaale ugu taageerto waayeelada naafada iyo agoonta iyo sida ay qorshahaasi waxtar ugu yahay tan amaba uu u yahay tan iyo markii la bilaabay alayswabam ayaa waxa ay dhankeeda su-aalaha ay ka jawaabi doonto ka mid ah halka uu marayo mashruuca biyaha iyo bullaacadaha ismaamulka mandheera oo ay si wadajira u fulinayaan dowladda dhexe iyo bangiga horumarinta afrika tani ayaa imaneysa iyadoo oo kala fadhiyada baarlamaanka saaka dib ay bilowdeen xildhibaanada ayaa eegaya mooshinka ku saabsan soo saarida xeerka dhaqaale ee loogu talagalay dugsiyada asaasiga ee j s s sidoo kale waxaa markii ugu horeysay la aqrin doonaa isbeddel lagu sameynayo hindise sharciyeedka amaahda lacageed ee tacliinta help waxyaabaha kale ee baarlamaanka horyaala ayaa waxaa ka mid a in markii labaad laga hor aqrin doono hindise isbedel waa hindisaha isbedelka ee xeerarka ciqaabta baarlamaanka dalka ayaa waxaa horyaala mooshin ah in lasoo dhiso sanduuqa ka hortaga iyo xakabeynta cudurka kansarka dowladda ayaa waxa ay sheegtay in ay diiradda saareyso amaba ay sameyn doonto qaab lagula xisaabtamayo dadka iyagu geysta falal dembiyeedyada xiliyadii ay dalka ka dhacayeen dibadbaxyada yuusuf bakad ayaa dhamaystiray qodobkan
xogayaha joogtada ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo maamulka qaran doctor raymond nomolo ayaa sheegay in cid walba oo faldembiyeed geysatay intay socdeen waa dibadbaxyadii kananka ahaa dowladda dhexe dacwad lagu soo oogido arrintan ayuu sheegay xili uu booqday guddoomiyaha bartamaha magaalada bondo ee ismaamulka siaya wolter molo waa dibadbaxyaal dab ka geysteen gurigiisa omolo ayaa carabka ku adkeeyey in dowladda dhexe ay ka go-an tahay xaqiijinta nidaamka kala dambeynta ee wax markaas waa wax lagu maamulo guud ahaan wadanka sida uu tilmaamay wasiirka waa xogayaha joogtada dhegeystayaal waxa uu intaasi ku daray in saraakiisha ammaanka lagu taageerayo gudashada waajibaadkooda shaqo xogayaha ayaa dhanka kale kenyaanka ku booriyey inay adeegsadaan siyaabaha habboon ay ku gudbin karayaan dabashooyinkooda oo dabcan aysan sameynin burburin hantideed dhanka kale wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo maamulka qaran profesor kituri kindiki ayaa bayaan uu soo saaray ku beeniyey in eedeymo loo jeeday ciidamada booliiska ee ahaa inay geysteen dilal sharci darro ah oo ay dibadbaxyaashu ay adeegsadeen awoodda xaddhaaf ah wasiirka ayaa sheegay in eedeymaha ay yihiin kuwo been abuur ah oo ay faafiyeen shakhsiyaada uu ku tilmaamay kuwa soo qorsheeyey maalgeliyey sidoo kalena fuliyey dembiyo culus oo dilal iyo weliba dhaawacyo lagu gaarsiinayay shacabka saraakiisha ammaanka sidoo kalena lagu burburiyey hantida dowladda iyo weliba midda rayidka ee labaduba kindiki ayaa intaasi ku daray in hay-adda sirdoonka iyo weliba waa baaritaanada ay eegayaan waa cadeymo wax ku ool ah oo ay heleen si dacwadda loogu soo ogo shakhsiyaadka ka dambeeyey rabshadihii dalka ka dhacay toddobaadyadii ugu dambeeyey bayaanka wasiirka waxaa qeyb ka ahaa in toddobaadkii hore la qabtay hub daroogo iyo weliba lacago cadaan ah oo la doonayay in lagu sii huriyo rabshadaha kindhiki ayaa intaasi ku daray in waxyaabaha la ogaaday ay ka mid tahay in hub ku jiro gacanta shacabka dabcan sharcigana ay markaas marin doonaan sida uu wasiirka tilmaamay waa wasiirka waxaana wasiirka ayaa sheegay in ciidamada ammaanka ay dhadhexaad ka yihiin arrimaha siyaasadeed qabyaaladda iyo sidoo kale kooxaysiga faadmo yuusuf-aad buu u mahadsan yahay qodobada kale ee warka indangu hayna waxaa kamida gudoomiyaha cusub ee maamulka hoose ee magaalada dhadhaaba ee ismaamulka gaariso qaar kamida ah xubnaha guddiga iyo wasiirka arrimaha dhulalka iyo qorsheynta magaalooyinka ee dowlad deegaanka gaarisa maxamed xuseen ayaa ka hadlay munaasabad lagu dhaariyey xubnaha guddiga gudoomiyaha ayaa dadweynaha ku nool dhadhaab waxa uu ugu baaqay in ay guddiga garab ku siiyaan ee sidii loo wanaajin lahaa bilicda magaalada waxaana uu xusay in qorshaha maamulka degmeed ee dhadhaab uu yahay mid si weyn looga faa-iideysan doono
waa cabdulaahi cumar mashiin chairmanka dhadhaab municipality board boardkaas oo kol dhow la mariyay baarlamaanka gaarisa county shalayna la dhaariyey faa-iido badan ayuu maaragtay dhadhaab municipality u keenaysaa dadweynaha dhadhaab iyo dhammaan reegaaris gobanaheen uu ku mahadsan yahay maadaama uu arinta ayada anaga noo xil saaray fursadana uuna siiyey kollowna waa la dahfuri waxaana filaynaa madax waaweyn inay imaan doonto dhadhaab faa-iidooyinka dhadhaab municipality ay u leedahay dadweynaha waxaa waayo wadooyin baa la dhisi suuqaq baa la dhisi waxaa la dhisi solota house meelaha debdemiska fire station waa la dhisi waxyaalo fara badan ayaa la dhisi magaalada wax alla wixii caasimad ay lahaan jirtay ayaa la rabaa in maaragtay magaalada laga hagaajiya dhadhaab waxaana deeqdeeda bixinaya county government national government iyo hay-adaha sida walbank lacagta usoo horeyso hadda waaba diyaar waxaa uun sugaynaa in maaragtay meesha la dahfuro kadibna la tilaabo qaado sidaad og tahay cabdisamadow dhadhaab wadooyin fiican ma laha meel cariir bay ku taalaa inkastoo dhulka uu weyn yahay oo hadda haddii la habeeyo magaaladan ay weynaan doonto bilicdeedana ay maaragtay si fiican usoo bixi doonto marka insha allah waxaan rajeynaynaa in lacagaha ayaga aan si fiican u isticmaalna annaga boodhka haddaan nahay waan tilaabo allah tilaabadii magaalada ayada bilicdeeda iyo maaragtay khidmadeeda loo hagaajin lahaa waan ku talagelaynaa waxaana ka codsanaynaa dadweynaha dhadhaab in maaragtay garab ayna siiyaan lacagahan usoo horeeyaan sida ugu dhaqsi badan in lagu isticmaalaa la rabaa maayayeel financial yeag hadduu dhammaado lacagaha way noqonayaan marka garab weyn baan uga baahannahay reer dhadhaab in ay naga kaalmeeyaan reer dhadhaab waxaan kaloona ogeysiinaynaa municipality-ga waxyaalo kaloo fara badan ayay maaragtay la imaaneysaa wadooyinka magaalada markii la hagaajiyo wado walbana laami baa la marini meel gawaarida lagu baagareeyo oo maaragtay parking space baa loo yeeli calaamadooyinkii oo dhan oo maaragtay wadooyinka ay lahayn baa loo hagaajini wadooyinka waxaa kaloo lagu xiri street lights nalalka habeenkii maaragta la isticmaalo ayaa lagu xiri iskuuladii baa la hagaajini waxaa kaloo la hagaajini recreation center waxa la dhaho meelaha maaragtay meelaha dadka ay ku nastaan dakhli aruurin baa maaragtay meesha kasoo baxaysa revenugana maaragtay magaalada korbu u kici waxaan rabnaa in dhadhaab aya arinta ayada ay garab naga siiyaan markii public participation ay assemblyga suubinahayeen way ballan qaadeen ballantaasaan filaynaa in maaragtay ree dhadhaab ay fulin doonaan maxaa yeele waa wax anagoo dhanba faa-iida noo ah madaxweynaha siduu sheegay municipalitiska kenya oo dhan middan dhadhaab iyo kakuma waxaa loogu magacdaray special municipalities dhaqaalo gaar bay la imaanayaan oo weliba haddaba diyaar ah marka reer dhadhaab wax fiican fila insha allahu annagana maamulkii naloo dhiiba si allah sidii ugu cadaaladsan baan ku qabanaynaa insha allahu maanta waxaa u malaynayay waa maalinkii aan sugaynay dhammaanteen aanan horaan ballan qaadnay in aan municipalitiska aan dhammaystiri doonno intii aan ballaanka aan gelinay dhadhaab maanta waxaan u malaynayay memberskoodii waa dhaartoodii taana waxay gebagabaynaysaa shaqadii la rabay dhadhaab in la qabto dhadhaab waxaan ka codsanaynaa dadweynaha jooga inay boodhka ayaga ah ee loo soo xulay ay la shaqeeyaan shaqada la rabana ay la qabtaan taana waa ballamihii gobanaha his excellency oon aad ugu mahadcelinayno gacan weyn ka qaatay arrintan noona xil saaray in aan qabanno in arrintaa ayada aan ka meel keenno midda kale waxaan rabaa inaan ayadana sheego in meeshan aan ka bilaabayno maadaama ay dhadhaab dhammaatay burra ayadana inaan ayadana bilaabayno oo shaqadeedii maanta waxa ka dambe aan gelayno wakhti dhowna ay kusoo gabagabayn doona hadduu ilaa yidhaahdo marka taas waxaan u sheegayaa dadweynaha dhammaan gaaris iyo inta kale ee khusayso in isbedel weyn ee municipalitieskan ay keeni doonaan wax badan ay ka bedeli doonaan dhaqaalaha iyo horsocodka magaalada countiga gaarisa asalaamu calaykum waxaa ismaamulka kaliiba ee gobolka xeebta dalka lagu gubayay hal tan oo ah maandooriyaha xashiishka iyo boqolaal kilograam oo ah daroogada nooca cirbadda lagu isticmaalo waxaa arrinkan goobjoog u ahayd garsooraha sare ee maxkamadda malinda elizabeth usuyi sidoo kale waxaa arintan ka qeyb qaatay macadka sameeya cilmi baarista dhanka caafimaadka ee kamiri saraakiisha booliiska iyo howlwadeenada waxda qaabilsan la dagaalanka daroogada balwadan ayaa waa qiimaheeda lacageed lagu sheegay ilaa shan iyo labaatan milyan oo shilinka dalka ah
leo tumekuwa na shughuli ya kuja kuchoma ama kuanzisha kuchoma bangi ambayo ime, kesi zake zime, zimeweza kumalizika katika Malindi Low Coast. Hii timu imetoka Malindi Low Coast. The street value ya hiyo consignment from Malindi is worth 25 million cash amount.
Hapa Malindi tumeona vijana wetu hapa vile wameathiriwa na hii madawa ya kulevya. Kwa hivyo tunataka kuonyesha hadharani ya kwamba koti inatia bidii kuonyesha ya kwamba tunamaliza ulaguzi wa dawa ya kulevya na pia utumiaji wa madawa ya kulevya. Nimesema ya kwamba hii tani moja ya bangi karibu zote zimenaswa na mtu mmoja, na unaona ya kwamba zilikuwa zinaletwa eneo letu. Kwa hivyo hiyo ni jukumu ya koti kuonyesha ya kwamba eh, lile jambo tunafanya linasaidia kuondoa madawa katika sehemu hii, na ndio sababu tunataka ichomwe mara moja, isije ikarudi tena kwa
senatarada dalka ayaa wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee wadanka doctor alfred matua iyo waa wasiirada wasaaradda caafimaadka ee dalka suusan waxa ay ku dhaliileen inaynan iyagu kasoo hormuuqan aqalka sare si su-aalo loo weydiiyo inkastoo loo yeeray waxa ay qorsho ahaa in laba wasiir ay maanta hortagaan aqalka sare balse ma aynan dhicin arintaasi hogaamiyaha aqlabiyadda aqalka sanadka ahna senatarka ismaamulka ee kirijo ayaa hoosta ka xariiqay in labada wasiir ay muujiyeen inaynan qadarinaynin aqalka sare gudoomiyaha sanadka amason kengi ayaa isagana dhankiisa wacad ku maray in uu arintan gaarsiin doono xafiiska madaxa ee golaha wasiirada dalka musaaliya mudhavadi waxa uu sheegay inuu u yeeray mudhavadi si uu faahfaahin uga bixiyo sababta wasiirada aynan isaga soo xaadirin xarunta markii ee la dalbaday amaba halkaasi laga dalbaday inay tagaan
boqol iyo lix dhibic eber star f m muqdisho shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe
maxkamadda gobolka banaadir caasimada soomaaliya ayaa waxaa ka socda weli dhageysiga dacwad ciqaabeed loo haysto saraakiil ka tirsan wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya kuwaasi oo xafiiska xeerilaalyaha guud ee qaranka uu ku eedeeyey musuq maasuq lunsashada hantida dadweyne iyo ku tagrifal awoodda xafiiseed mas-uuliyiinta maxkamadooda maanta ee ka bilaabatay magaalada muqdisho ayaa waxay ka leeyihiin agaasimihii guud ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee xukuumadda federaalk soomaaliya cabdulaahi maxamed cali iyo agaasimihii ka horeeyey xafiis ee uga horeeyey xafiiskaasi maxamed cadde mukhtaar goobta maxkamadda ayaa waxaa ku sugan mas-uuliyiin ka tirsan xafiiska xeerlaalinta qaranka iyo maxkamadda gobolka banaadir iyo qaar kamida ehelada mas-uuliyiinta lasoo eedeeyey horey maxkamadda gobolka banaadir ayaa waxaa uga soo hormuuqday mas-uuliyiin ka kala tirsanaa hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha dowladda soomaaliya iyo sidoo kale wasaaradda maaliyadda kuwaasi oo lagu eedeeyey in falal musuq maasuq ah ay ku kaceen oo xafiisyadooda ay ku tagrifaleen mas-uuliyiinta dowladda dhexe ee soomaaliya hay-adaheeda kala duwan ka tirsan ayaa maanta ka qaybgalay kulan cadaaladda iyo garsoorka looga hadlayey oo lagu qabtay magaalada muqdisho wasiirka wasaaradda amniga dowladda soomaaliya taliyaha booliiska qaybta gobolka banaadir iyo saraakiil ka socotay xafiiska xeerlaalinta ayaa ka qaybgalay munaasabadda wasiirka amniga ee dowladda soomaaliya ayaa sheegay in qofkii aan cadaalad sameynin islaamnimadiisa uu shaki gelayso loona baahan yahay in qof kasta oo soomaali ah iyo qof kastaoo muslima uu ku dhaqmo cadaaladda si uu u noqdo qof leh astaamaha muslimka waxaan qiyaasayaa inay farxad aada weyn tahay kulanka maanta aan joogno oo looga hadlaayo tiir ka mid ah tiirarka waaweyn ama saldhig ka mid ah saldhigyada waaweyn ee dowladnimada ay ku dhisan tahay saaad ogtihiin adduunka wuxuu ku dhisan yahay cadaalad haddaan cadaalad jirin amni ma jiraayo haddaan cadaalad jirin horumar ma jiraayo haddaan cadaalad jirin jiritaanka baniaadamka oo dhan ayaan jiraynin sidaas daraaddeed ayuu ilaahay subxaana watacaala asoo addoommadiisa la hadlayo wuxuu yidhi inalahi amru bilcadli waa amar ilaahay subxana watacaala kasoo baxay cadaaladda in la sameeyo ilahay markale wuxuu leeyahy waquumuu lilaahi shuhadaa cadaaladda markaad samaynaysaan uma samaynaysaan qof dartiis waxaad u samaynaysaan ilaahay dartiis waqumu lillahi sha- eh, waqumu lillahi shuhadaa bilqist cadaaladda markaad oogeysaan uma oogeysaan qof jeclaysi daljeclaysi xigta iyo xigaalo saaxiib uma oogeysaan alla dartiis ayaa loo ogaaya cadaaladda Alla- ilaahi subxana wa taala soo sii cadayna wuxuu leeya walaa yajrimanakum shancaanu qowmin allaa- allaa tacdiluu qofka ay cadaawad kaala dhexaysa ama khilaaf uu kaala dhexeeyo wuxuu xaq kugu leeyahay oo waajib ku sahran uu yahay oo diini ah iyo mid dastuuri ahba inuu cadaalad kaa helo haddana ilahi subxana wa taala wuxuu leeyahay icdiluu huwa aqrabu litaqwa cadaalad fala alla ka cabsigaa u dhow marka qofkii cadaalad aan samaynin islaamnimadiisa halis ay ku jirtaa ilaahi subxana wa tacaala halkaas ayuu gaarsiiyey dastuurkeennan wuxuu sheegayaa cadaaladda iyo sinaanta muwaadiniinta inay tahay mabaadiida guud oo dastuurkeena ku dhisan yahay haddii marka cadaalad aysan jirin dowladnimo lama sugaayo haddii cadaalad aysan jirin amni lama sugaayo hay-adaha amniga gaar ahaan booliska ayaa lafdhabar ka ah sugidda cadaaladda amniga ka shaqeeyaan dadka ku kacaya faldanbiyeedkay soo qabtaan baaritaan ayay ku sameeyaan kadibna xiraalinta ayaa kala wareegtay sidaas ayay cadaaladii maxkamadihii ayay ku aadaan shirka qaybta koowaad oo halkan aan u fadhino oo laba maalmood socon doona waxaa looga doodi doonaa ama looga hadli doonaa qaabka ay u wada shaqeeyaan booliska iyo xiraalinta marka ay noqoto baarista dembiga iyo marka ay noqoto oogista dacwada labadaba taliyaha ciidanka booliiska qaybta gobolka banaadir macalin mahdi ayaa waxa uu dhankiisa sheegay in ay mararka qaar dhacaan in qofka dembi weyn galay lagu xukumo xukun aan u dhigmin intii uu geystay sidoo kalena xeerarka ciqaabta soomaaliyeed oo yahay kuwo gabow ah ay u baahan yihiin in wax badan laga bedelo si ay noqdaan kuwo la jaanqaadi kara xilliga la joogo iyo dembiyada soo kordhay oo markii hore aan soomaaliya ka dhici jirin
labadan arrimood oo aan halkan u nimid midda koowaad u tahay siday u wada shaqay lahaayeen in la xoojiyo booliiska iyo xeer ilaalinta awalba waa ay socotay haddana in inta layska waraysto caqabadaha jira la darso lana sii xoojiyo waa arrin muhiim aada muhiim u ah waxayna sahlaysaa dembi kasta oo dhaca inuu ku dhammaado waddo saxa oo qof kasta oo ka mid ah ee dadka dembiyada gelaya eedaysanahay inuu helo ciqaab u qalanta ama haddii qof la dulminayo inuu yahay inuu cadaalad helo oo halkaa ay kasoo baxdo inaan la dulmin oo wada shaqaynta keenaysa in la wada shaqeeyo la- habdha- hababka inay ilaaliyaan xeeraalintu la ilaalishaan booliiska iyo baarayaasha runtii wax badanna waa nooga qabsoomen hadda intaan joognay in dadka dhexdooda qof dulmiga wada ee wax sameynaya mar walba wuxuu isku dayayaa inuu booliiska iyo xeeraalinta iyo garsoorka dhexdeeda inuu ka dhex faa'iidaysto dhegaysadihii dacwadaas iyo muddooyinkaas isagoo dambiilaha inuu fursado ka dhex abuurto laakiin marka si saxa loo wada shaqaynayo oo si saxa loo wada baarayo hal yoolaa laga wada gaaraya waana rajaynayaa insha allahu tacaala inay halkaas kasii adkaato intaan joognana waa adkayn hadda kadibna waa sii adkaynayna caqabadaha alaaba dunida caqabad ka dhamaatay kuwa ka dhamaadana waa la saxa oo shaqada lagu sii doonaa insha allah Eh, waxaanan isleeyahay kiisas waaweyn ayaan hadda intaan intii aan wada joogno wada shaqeynayna xeraalinta wada qabanay meelo fiican ayayna ku dhammaadeen kuwa qaarkood oo aan saragno waxbaa ka qaldama layiraana dibaan ugu laabanaa oo dibaa loo saxaa oo wasa- wasiilo kaloo loo saxaa jirta Eh, intaa kadib waa efintiga labaad oo ah in habka heerka ciqaabta soomaaliyeed wax laga bedelo runtii sidaa la socotaan kun sagaal boqol iyo lixdankii ama lixdan iyo saddexdii waxaa kasoo wareegatay lixdan sano lixdankaas sano dalkan waa isbedelay dadkii abatay dembiyadii abatay dembiye aan dhici jirin oo soomaalida iyo habdhaqanka iyo dhaqan aysan u lahayn ayaa hadda yimid oo waagii hore ayaa qariib ahayd in la- inay dhacaanba ay qariib ku ahayd runtiina marka la fiirsho xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed miisaanka u yeelayo iyo waxa qofka soomaaliga ee muslimka ah ee dhaqankiisa iyo diintiisa iyo qayimka kale iyo waxa dhacaya inaysan islahayn iyo waxa ugu qoran xeer sidaa daraaddeed waa arrin aada looga ba- lo- loogu baahan yahay in dib lagu laabto oo waxyaabaha qaarkood iyo dembiyada qaarkood la gaarsiiyo mudnaanta ay mudan yihiin ayadoo laga soo dhambalayo diinteenna suuban iyo habdhaqanka soomaalida ee wanaagsan iyadoo laga soo dheeganayo in la badiyo xeerar hab- dembiyada dhacaya la la gaarsiiyo mustawaha ay leeyihiin runtii waa wax aada hadda runtii aad is leedahay mararka qaarkood haddii aan mustawaha inta wax laga bedelin aan la gaarsiinin mustawahaas way sii soconayaan way sii soconayaan wax badan oo soomaalida dhaqan u ahayn baa bilowday taasna waxaan is leenahay insha allahu tacaala in heerka habka ciqaabta maaragtay wax laga- looga bedelo sidoo kale tacadiga loo geysto carruurta ayaa iyadan waxay tahay wax aada u soo kordhay oo aada u batay waxay iska noqotay waxaa arkaysaa in bishii ama labadii bilba ay dhacdo tacadi loo geysanayo ilmo yar saqiir ah lagu xadgudbayo la kufsanayo runtii qofkii marka la geeye garsoorka la geeyena xeerka habka qaabta marka la fiirsho waxa uu ku xukumayo oo ugu qoran iyo inay kala weyn yihiin dembiga uu galay waxyaabahaas ayaa ka mid ah runtii waxaan aragnay
taliyaha ciidanka asluubta soomaaliyeed jenaraal mahad cabdiraxmaan aadan ayaa dhankiisa tilmaamay in waxyaabo badan oo cadaaladda ka fog ay dalka soomaaliya ka dhacaan loona baahan yahay in xal loo helo
guliiska ka soo bilow xeeralaalayaasha ka soo bilow kan guud iyo kan dhaxaba kan gobolada waxaa kalood ku xijisaa wasaaradihii ku dar guliiskii ku dar annagoo hayayaashii ah ku dar oo wixii ay keeneen aan hayno cadaaladda inta loo diray oo laga rabo waa intaas mana lagu dhaqmaaye ha lagu dhaqmo wayd iska hagaagaysaay in lagu dhaqmo unbaa waajib ah haddiiba lagu dhaqmo cadaaladdii waa la hayaa waddadii fiicnaydna waa la hayaa laakiin haddaan afka le haddii afka le laga sheego aan lagu dhaqmin meesheedii unbay taagnaanaysaa hadda booliiska ma faragelinayo wasaaradahana kama hadlayo meesha aan joogo dadkii aada soo xirteen aan ku haynaa haddaad dhab u fiirisid oo dib u fiirisid waxaad isleedahay dadkaan lasoo xiray dhammaan ama cadaalad darro leyba lagu soo xiray waa ku gelaysa xaqiiqiya meesha fiirinta cadaaladda in laga bilaabo la rabana waa halka ayadaa labadaan hab oo qaar lixdankii la sameeyey dadkeedii waa joogaan oo maxamed sheekh cusmaan jawaariyaa fadhiye markaasba wuu joogaye haddana waa kitaabkiise dad yar lagu daro maxaa la bedeli karaa maxaa lagu dari karaa la dhaho taasi meeshayba ku dhammaataa warneyow shaqadaasaa balaayay ka taaganta xabsiga ummadda ku jirta markaan ka soo qaadno cadaalad ha loo sameeyo horta arka meeshay ka bilaabanaysaa waxaa ku jiro nin toban sano xiran tobankaas sanona rumaan ah waayo cadaaladda intay taalla cadaalad ma taalla markii la fiiriyo waxaan leeyahay anoon sii fofogaanay meesha ayadaa fiiro gaar ah kitaabkiinoo dhan meeshuu yaalla u imaada wixii saxanna ka qaata wixii qaldanna saxa wabilaahi tawfiiq intaanan ku dhammaysa
magaalada jowhar ee caasimada maamul goboleedka soomaaliyeed ee hirshabeelle ayaa saaka waxaa ka dhacay qarax sida ay wararku sheegayaan qarax ayaa jugtiisa laga maqlay qeybo badan oo magaalada ka tirsan goobjoogayaal ayaa sheegay in qaraxu ahaa miinada dhulka lagu aasay islamarkaana lala beegsaday ciidamo ka tirsan kuwa midooda afrika oo halkaasi ku sugnaa taliska ciidanka booliiska maamul goboleedka soomaaliyeed ee puntland gaar ahaan qeybta gobolka nugaal ayaa magaalada garowe waxaay kusoo bandhigeen hub gaadiid khamri iyo dadkii watay taliska ciidanka qeybta gobolka nugaal ee booliiska waxay sheegeen in howlgallo muddooyinka ugu dambeeyey ay wadeen ay kusoo qabteen khamrigan iyo dadkii watay oo rag iyo dumar isugu jira gaadiid sidoo kale lagu wadayna iyo hob sharci daraaba gacanta lagu dhigay waxay tilmaameen in dhowaan shakhsiyaadkan maxkamadda ay kasoo hormuuqan doonaan waxaana u jeedaan muqaadiraadakan iyo qoryahan iyo waxaan meesha yaal waxaa ilaahay mahadiisa ciidanka biliiska howlgallo ay ku jireen muddadan bah maantay waxay ku soo guulaysteen khamridan iyo qoryahan iyo gaarigii lagu waday iyo ciddii wadayba gacantaa lagu soo dhigay waa ka ujeeddaa nin wixii iyaga iyo wixii la midana oo ku howlan muqaadiraadadaas iyo wixii khalkhalgeni amni oo caasimada ku haya waxaanu rabnaa inaan gacan birah aan ku soo qabanno haddii allah uodola u ogolaado shacabka iyo bulshada waxaan ka codsanaynaa in ay nagala shaqeeyaanin waxyaalahaas aanu ku howlanahay gacan nagu siiyaanin tanba iyaga gacan nagu siiyey halkan khamrida taalle waa afartaa kartoon iyo waxa weeye intaasoo furfura labadaa qori iyo saddex nin iyo adigu dad kaleeto oo dumar ah oo waxa weeye gacansiin iyo la shaqayn iyagana lagu soo xiray waxa wey marka cadaaladda hor wada tagayaan waana waxay ka helaanna waa qaadanayaan ilaha oo dal haddii ogolaado qodobkaasi ayaa ugu dambeeya wararka soomaaliya ama weliba qodobada dibadda ka codsado mahadsanid ifaado baarlamaanka dalka indiya ayaa wada qorsho kalsoonida lagala laabanayo xukuumadda ra-iisul wasaaraha waddankaasi narendra modi tani ee imaanaysa kadib rabshado ka dhacay gobolka waqooyi bari ee manipur oo lagu tilmaamay dagaal beeleedyo xisbiga moodi ee b j p ayaa aqlabiyad ku leh baarlamaanka waxaana ku matela saddex boqol iyo koowa ka mid ah shan boqol iyo afartan iyo labada xubnood sidaas awgeedna waxaa la saadaalinaya in xukuumadda moodi ayna saameyn ku yeelan doonin tallaabada la gudagalay garabka mucaaradka indiya ayaa doonaya in dowladda talada hayse lagula xisaabtamo in ka badan boqol iyo soddon qof oo tan iyo bishii shanaad ee sanadkan lagu dilay gobolkaasi halka lixdan kun oo kalena ay ku barakaceen gudoomiyaha golaha hoose ee indiya om birma oo maanta qabtay mooshinka mucaaradka ayaa sheegay inuu mardhow go'aamin doono xilliga laga doodaya oo cod loo qaadaya si mooshinkan xildhibaanada loogu bandhigo waxaa loo baahan yahay inay taageersan yihiin ugu yaraan konton xubnood waaxda gaashaandhigga ee dowladda maraykanka ayaa shaacisay inay ukrein siinaysa taageero amni oo dheeraad oo gaaraysa afar boqol oo milyan oo dollar waxaa caawimaadan qayb ka ah gantaalada difaaca baabuurta ayna rasaastu karin iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn agabka la doonayaa in dowladda ukrein ay u adeegsato howlgallada iska caabinta ee ka dhanka ruushka tan iyo markii afar iyo labaatankii bishii labaad ee sanadkii hore ruushka uu ku duulay ukrein maraykanka ayaa ukrein gaarsiiyey taageero gaaraysa ilaa iyo ama tani ayaa noqonaysa taageeradii afartan iyo saddexaad ee maraykanka uu ukrein gaarsiinaya waxayna caawimaada qiimo ahaan kor u dhaafaysaa afartan iyo saddex bilyan oo dollar ugu dambayntiina jaaliyadda dhaqaale ee waddamada galbeedka afrika ecowas ayaa golaha amniga ee qaramada midoobay waxa ay u sheegtay in lixdii bilood ee ugu horreysay sanadkan in waddamada ku yaala galbeedka afrika lagu dilay ku dhowaad afar kun iyo lix boqol oo qof waxaana waddamadaasi ka dhacay in ka badan kun iyo siddeed boqol oo weeraro ah haddib idinkuugu celiyo faadumo fariinta coronavirus iminkana koronafirus kuma dhaco oo keliya dadka haysta diin iyo midab gaar ah ama ka soo jeeda qabiil gaar ah soomaali ay joojiya fudaydsiga si la mid ah bulshooyinka kale ayaan cudurka halis ugu jirnaaye fariintan waxaa kuu soo gudbisay star f m codka gobolka waqooyi bari